maxamed cadow ahna xildhibaanka koonfurta wajeer ayaa magaalada biyamadow ee dhacda koonfurta ismaamulka wajeer waxa uu dadweynaha tabaalaysan uu u geeyey raashiin deeqa taasoo ay aad ugu baahi qabeen shacabka halkaasi ku nool aad ugu faraxsannahay inaan guddoonsiinnay laba boqol oo qoys oo ku dhaqan magaalada biyamadow cunto gargaar ah oo ka timid hay-adaha kala alas resort guddiga masjidka parklands ee magaalada nairobi hay-adda kale la yidhaahda food for life young muslim association iyo lanqeyrta cas ee waddanka kenya aad iyo aad baay ugu mahadsan yihiin gargaarka ay soo gaarsiiyeen labada boqol ee qoys la caawiyey ee biyamadow joogo keliya ma aha guud ahaan deegaanka wajaar south maanta waxaa soo gaartay mucaawino caddadeedu ay dhan tahay ilaa siddeed boqol oo qoys way ku mahadsan yihiin cuntadaas iyadaa kuma filno dadweynaha tabaalaysan dhammaantood laakiin waa caawino aan aad iyo aad annaguna uga mahadnaqayno waxaan rabnaa inaan ugu baaqno hay-adaha aan dawliga ahayn iyo deeqbixiyayaasha inay gargaar deg deg a la soo gaaraan dadweynaha wajeer south oo la tabaalaysan waxyeellada abaarta isla markaana ay ku dhufteen cudurro ay ka mid yihiin daacuunka oo dad ilaa toban ka badan ay u le'deen dad badanna ay ilaa haatan u jiifaan mucaawinada aan ka helnay dowladda deegaanka wajeer iyada lafteeda aad bay dadka u caawisay had noqoto dhakhaatiirtii iyo dawooyinkii ama ha noqotoba cuntadii ay bixiyeen dowladda dhexe lafteeda gargaar baan ka helnay inkastoo uu iska tira yaraa iyaguna waxaan ugu baaqaynaa in ay mataqaanaa soo caawiyaan dadweynaha lix xilli roobeed yaanan roobab wanaagsan di'in xoolihii way la'dan dadku way tabaalaysan yihiin biyahii waa gabaabsi cunno iyadu warkeedaba daa dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa in lasoo gargaaro insha allahu tacaala iyadoo la ogyahay dhowr iyo toban baarlamaan in koonfurta ismaamulka wajeer soo martay ayaa haddana magaalooyinka ugu muhiimsan koonfurta ismaamulka wajeer waxaa ka jirta koronto la'aan taasoo ay dhibaatooyin ku qabaan dadka ku nool deegaanada qaar xildhibaanka koonfurta wajeer ayaa shacabka biimadow u ballanqaaday in koronto ay heli doonaan mugdiga halkaasi ka jirana uu daba dhammaan doono magaalada biyamadow waa magaalooyinka lafdhabarka waa wajeer south waan ognahay dhibaatooyinkeeda haysto aad baan uga dhargannahay waxyaabaha ugu waaweenna waxaa waaye korontadii oo in badan idinka maqnayd waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo waxyaabihii ugu horreeyey aan u tallaabo qaadnay bay ahayd shirkadda korontada waddanka waxay mataqaanaa qandaraas siisay ganacsate hadda mar dhow dekedda mombaaso ka soo dejin doonto qalabkii ay u baahnayd xaruntiinna korontada insha allahu tacaala toddobaadyada soo socdana waa la soo celinayaa korontadii biyamadow insha allah muddo toddobaad ka yar bay mombaaso ka soo degaysaa bateriyadii loo baahnaa waxaa kaloo ay bixiyeen qandaraaskii shidaalka lagu keeni lahaa halkan iyo sarifba mar dhow waan ka baxaynaa mugdiga magaalada haysta insha allah waxaa kaloon idinkugu bishaaraynayaa in wasaaradda caafimaadka ay soo saartay oo mar dhow la idiin keeni doono oo qaybta ugu hore ay idiin keeni doonto hay-adda red cross oo maanta aan howlwadanadeedii wa soconno ay khayraad wixii ay ugu talagaleenna mataqaanaa ay idiin keeni doonaan isla maanta tallaalka cudurka daacuunka cudurkan daacuunka mar walba wuu soo noqnoqda mar hadduu soo noqnoqonayo waxaa muhiim ah inaan ka gaashaamanno dadka markay xanuunsadaan in la daaweeyo waxaa ka wanaagsan ka gaashaamashada cudurrada tallaalkaas isagaa waa tallaal aan waxyeello u lahayn dad yar iyo dad waaweynba waxaan idinku boorinayaa inaad qaadataan tallaalkaas marka la idiin keeno insha allahu tacaala oo weliba mar dhow ah si aan cudurkaasi uga badbaadno waad ogtihiin dad baa u leeday inta dhibatay allah u naxariisto saqiirada dadkii ay ka saqiireenna insha allah ilaahay beddel khayr qaba ha siiyo saqiirkooda akharana ha ka dhigo si aan uga baxanno koleraha soo laalaabanaya tallaalkaas waxaan aad iyo aad idinkugu dhiirigelin lahaa inaad qaadataan cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer